maamulka hay-adda korontada hargeysa oo jawaab ka bixiyey warar sheegaya in la iibinayo hay-adda ay gacanta ku hayaan hadalkan ka soo yeedhay madaxda sare ee hay-adda korontada hargeysa ayaa lagu sheegay inaanay wax la aqbali kara ahayn in cid gaar ah laga iibiyo hay-adda ay wax soo saarkeeda intifaacsadaan inta badan dadka danyarta ah ee ku nool magaalada hargeysa injineerka guud ee hay-adda korontada hargeysa injineer axmed maxamed xaaji aadan oo muddo toban sano ah kusoo jiray hawsha warshadda leerka ee magaalada hargeysa oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in mishiinada maanta hargeysa ay korontada martida uga tahay ay yihiin kuwo soo shaqaynaya muddo ku dhow soddon sanno iyadoo muddada intaa la eegna aanay helin dayaxtirkii ay u baahnaayeen
waxay dadweynaha iyaga aan u sheegaynaa reer hargeysa macaamiisha in aad moodo in halkaa horeba mar walba dhibaato ay ka jirta halkan underestimation dhibta iyo hawsha meesha ka jirtada hoos loo dhigayey kicidaa hore waxaa idin la socoto mishiino cusub kuwana ay u noqdaan data xilligaa cigaal bay hayd meeshii lama keenin waxaan dayac tirna un taataabanay un un dib u kicinnayba waxaa mishiinadii hore waxaan filayaa haddaadan imika ay hortaagay inaan mitiino labiyo siddeetankii dhalanba mishiinka maanta wax laga doonaya raadkiisa wax ka doonaya wax weyn mishiin labiyo labiyo siddeetankii la dhigay meesha labiyo siddeetankii haba la dhigee wax dayac tira siciyo siddeetankii baa mar la maydhay loogu yaray qoladii lahayd bahka dowska yaa maydmaydhay baada dib isugu laakiin wax mashiinisoo kale lagu sameeyey ma jirto ilaa waktiga ilaa yowmina haada mishiinkaas uu shaqeeyey waa mishiin heavy industry unbu ahaa uu adkaysi badan buu lahaa waxa uu laga yaabaa saacad umilka shaqeeyey waxa weeyaan wax ku dhow toddobaatan kun oo saacadood seventy thousand hour running houskiisa weeyaan wax imise jeer toddoba jeer in oobacda laga bedelahay urkujitoo dhan dibadda loo soo saaray waxba lama soo saarin kaasun baynu inoo irmaanaa oynu shaqaynayo
waxa uu sheegay in keliya ay dowladdu awoodda saari jirtay bixinta deymaha oo aanay qaadin tallaabooyin badan oo ka habboonaa
marka haddaan anagu nahay injineeradii meesha waxaad ogaataan utaana siyaasiyiin ma nihin siyaasiyiin ma nihin laakiin waxaan nahay farsamo yaqaanin baan nahay mishiinada waxa lanoo dhiibay annaga ilaa waktiga aan jooga meesha anigu baa ka injineer ahaa warshada injineerada mees kamid ahaa injineerada meesha jooga waxaan ku idiin sheegaya inaan waxa lanoo dhiibo qalaba mar ayaa la sheegi karaa xuseen almeku maarayaa ka ahaa caterpillar uu dayax tiray overall machines uu ku sameeyey kiina muddo buu shaqaynayo isagana waa lagu reeyeyba muddo sidaa daraaddeed dadweynaha hargeysa waxaan ugu sheegaynaya maamulkaba in haddii eeba kuu rooyahay aan wax lanoo dhiibay meeshaasoo xagga mishiinada mudnaanta koobaad marka waxaad aragtaa in isugu jiray xagga deynka deynkooda laga bixiyo deynkana qof jeeli ku dhacayaaye maaha investment u noqonayso investment waxaa la yidhaha qalad siiye wax kuu soo saari kara marka waxaad moodaa imka maalgelin inaan marnaba lagu sameeyo wax investmenta meesha oo iska ahayd ruuxu la dhegaysanayey maguuxaysaa maguuxaysaa maguuxaysaa runtiina waxay noqotay maanta maguuxayso
waxa uu injineer axmed sidoo kale ka warbixiyey kuna ay madaxda sare ee hay-adda korontadu la yeesheen guddi warshada hore loogu loogu xil saaray oo ay madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo wasiirka howlaha guud ka mid ahaayeen taasoo sida muuqata natiijadeedu aanay raalli gelinin hoggaanka sare ee warshadda
waxaan raacay anigu maareeyahii maare ku-xigeenka iyo wasiirka howlaha guud baan u tagnay shalay bay ahayd madaxweyne ku-xigeenka markii duma wada tagin meesha waxa nooga muuqatayba inaynu wax allaali wax ka soo naasacadima jirinba siyaasadda meeshaa ka muuqatana ay iska tahay maadaama wax maamuloo dadka dowladda waxba ma maamuli kartaba ma maamuli karto sidaa daraaddeedna markaa waba la iidinayaaba dowladdii hadday isu darsadaan shaar yeerka iyo qaadatana ahlan wasahlan kulankan meesha meesha kala kulannay waxa ahaa idinku iska sii dhex jooga meesha wax sii wada kartaana sii wada meeshana waaba la iidinayaa inta la iibka loo keenay
injineer carab oo isaguna ka mid ah ragga gacanta ku haya farsamada lagu hayo injiinada korontada hargeysa ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey mushkiladaha ka haysta mishiinada gaboobay ee haatan fadhiistay iyo sida ay mar walba ula tacaali jireen caqabadaha soo waajahaa dee waa la wada garanayaa caqligeennuna waa wada fahmayaa mishiinintaasoo sane meesha jiyaalay oo aan wax sbeer baadana aan la gelin haba yaraatee inuu iska fadhiisani dee waxa weeyaan waa waxaad waxa ugu badnaa filtaro ayuunbaa ka babedelaa haddaad bool fur isilaa boolkii uu go-ayaa mana haysid waa naaftada u ilaali iyo saliidijiita u ilaali saliidijiitna waa lagu shubaa naaftana waa lagu shubaa bes waxalla wax kale oo loo ilaalin karaa haba yaraatee ma jiro siduu u shicodayna wuu iska baktiyey markaa sida runtaa afar injiin bay haayeen laba katradbileray haayeen labadii way duqeeyeen haddana waan candadawlay waxbaanu iskugu babedelay labadii haddana way duqeeyeen mar saddexaadkii ma aanu isku ka u dambeeyey aanu haddana isku geygeynay ayaa weegan fadhiistay isna agaasimaha maamulka iyo lacagta ee hay-adda korontada hargeysa naasir ayaa isaguna ka warramayay xaaladda dhaqaale ee wakaaladda horumarkii ay samaysay muddooyinkii ugu dambeeyey ee dhinaca maamulka agaasime naasir ayaa si gaara farta ugu fiiqay in haddii maanta la wareejiyo wakaaladda korontada ee hargeysa ay dad badan oo shacab ahi noloshoodu halis geli doonto waxaana uu baaq u diray dadka ku xidhan wakaaladda korontada ee hargeysa waan soo kobinayna beryaan oo institutionkani waa institution dawladeed marka la eego systemkiisii iyo maxaa dhahday goobihii lacagta lagu qabanayey iyo billing systemkiisii iyo laymankiisii iyo transmontaradii iyo xarkihii wixiiba waa noosalan bay ahaayeen si wanaagsan baana hawsha ugu socotay marka deeto xaafadaha waxaan ku leenahay lix xafiis xaafadaha waxaan weynaha u dhaweyno oo haddii xarib xumaado halkii markii hore halkii markii hore laga iman lahaa bulshada in xafiiska u dhow ay cid walba adeegga ka hesho oo leerkii loo hagaajiyo taasi waa xaggii maxaa lahdaye maamulka laakiin waxa ayna sadaradu ka dhacday mishinadii mishinadana runtii wax anaga naga awood weyn bay ahaayeen waxaan aad u saari jirnay deemarkasiijinta iyo naaftada iyo mushaharka shaqaalaha iyo sbeer baarka intaa aynan iska bixino ayaan xoog aad u saari jirnay intaan intii awooddeeda ahayd yani xaggeygana kama xumaanin laakiin mushkiladda waxay ka timi saa ay dee idin sheegeen injineeradu mishiinadaa gaboobay ee muddada badan ee maxay dhahday soo shaqaynayay ayaa cilada ka timi hadalkaa uu sheegayo maxay dhahday injineerka ka soo yeedhay waa hadal aan aada uga xunahay maanta in la yidhaahdo institution dawladeed baa shacabka lagu wareejinaya waa qalab shacabkuna waa dugtigiino maanta dadku waxay ku hayaan intii yarada iminka naga xumaaday dadkii waxay waxay weydiinayaan waxaanay qaadi karin dadkii dabkii uma gelinayaan waxaanan aaminsanahay maanta haddii institutionkan dawladdu meesha ka baxo warshadan leerku haddii aad meesha ka baxdo maanta dadka hal doorar bay ka qaadaan annaguna lix kunoo shilin baanu ka qaadnaa xoogay baanu ka yaro jabannay waxaa laga yaabaa maanta marka ay si dawladdu meesha ka baxdo faraaska waxay doonaan waayo waa nuuxiisii iibinaya waa profit oriented weeyaan tanina waxa weeyaan dee shacabka dadweynaha ayay u danaynaysa kaasina waa profit oriented oo waxaa laga yaabaa inuu saddex doolar ama laba doolar inta ay ugu yar tahay inuu dadka ku dhalo markaa shicibka ummaddan ahaa waxaa leeyahay meeshan shacabka ayaa le meeshan xukuumadda iyo shacbigu waa isku mid waayo xukuumaddu waxay mataleysaa shacbiga institutionku wuu dhisan yahay laymankiisa way dhisan yihiin transmitradiisa way dhisan yihiin shaqaalihiisa wuu dhisan yahay way soo kobcaysay waxay u baahan tahay maanta waxay u baahan tahay oo keliya in xagga mishiinada un laga caawiyo hal mishiin ama laba mishiin oo degdeg ah xukuumaddu way kari kartaa shacbigana waxaan leeyahay idinka ayaa leh wixii aad ku tari kartaan ku tara u soo gurmada waa meeshiinii waa la iibinayaa iyo waxaas iyo wax soconaya noqon
mishiinada korontada ee ay leedahay dowladda somalilan ayaa muddo lix habeen ah aan haatan shaqaynin waxaana ay taasi dhibaato culus ku keentay dadweyne tiro badan oo isticmaali jiray leedhka dowladda barxadda hore ee wakaaladda leedhka hargeysa ayaa waxaa taa ka buuxdhaafiyey dadweyne bixinayay lacaga baaqi ku ahaa si ay u soo gashadaan leedhka gaarka loo leeyahay oo shardi kaga dhigay inay waraaqa ka soo qaataan xarunta dowladda ee ay markii horeba korontadeeda isticmaali jireen